uganda iyo tanzaniya eedu kala gaadhe ayaanbaa milyuun dhiman lahaa amase dheeraade erayada shanta ah tiraa laysku aaminaya adduunkoo dhan waa yaabanaayo waxay ahaayeen dib ha ugu noqda taas hadduu jirraday oo jirro ku dhacday iiddi amiinan weydiinaynaa arrintaas qabrigaan ku weydiinaynaa xataa nabaday waxaan u aragnaa maadaama ninkani museveni uu da'gaaray khalalilfan inay iska jirto waxba ma aha askartiisii baa noo joogto ayagaa abaalkeeda marsiinayna nabaday karaba inaan ka hadlo hadalka xanafta la ee ka soo yeeray madaxweynaha dalka uganda uu taasuu ku yidhi soomaaliya dowlad maaha waan ognahay soomaaliya inay dowlad caalami tahay laga aqoonsan yahay caalamka meel walbo ay tahay dowlad isku xiran haddaanahay shacabka soomaaliyeed waxaan halkaanba madaxweynaha ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka xubin walbo ka mid ah xubinta majaraa u haya in arintan hadalka xanafta leh ee kasoo yeeray madaxweynaha dalka uganda inay falcelin adag ka suubiyaan annaga haddaana soomaali dad wax ugama bahnin dad isku filan alxamdulilah ilaahay wax walba siiyaan nahay saasoo tahay asagoo ciidamadiisa inta joogaan haddana mushaare caadihan ay qaadanayaan in annaga haddana na dacaayadeeyaan na carqaladayaan aragtida macnaa aragtida oo madaxweyne musafini uu sheegay aad ay ugu qalday annaga waxaan nahay qaran jira laakiin burbur iyo dhibaato badan soo maray dibdii loo fiiriya siyaasad wixii hore u jiri waan ka horin anaga ugando kenya etoobiya dad ka horayaan ahayn haddana insha allahu tacaala waan waa soo dhisaynaa meeshii caalamka aan ka joogin waan tegi doonaa duaa la yidhaah